baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya ayaa ku guda jira qabanqaabo la xidhiirta qorshaha doorashada madaxweynaha soomaaliya taasoo sanadkan musharaxiin badani ay u taagan yihiin ama ay ku loolamayaan qabanqaabada baarlamaanka labada aqal ayaa salka ku haysa sidii loo qaban lahaa guddiga doorashada madaxweynaha kuwaasi oo diyaarin doona jadwalka doorashada iyo xilliga la gelayo codaynta tartanka madaxweynaha inkastoo horey u jiray qorshe jadwaloo la dejiyey lana xidhiiray doorashada madaxweynaha misna waxaa la filayaa guddiga doorasho ee ay qabtaan baarlamaanka labada aqal hadda inay dejiyaan jadwalka cusub ee doorashada madaxweynaha waxna ka beddelaan jaangooyadii horey loo sameeyey arrinkan ayaa yimid kadib markii shalay oo axad ahayd baarlamaanka aqalka sare ay doorteen guddoonkii golahaasi sare iyo labadiisii ku-xigeenba taasoo muddo la dhowrayey guddoomiyaha aqalkaasi sare waxaa loo doortay cabdi xaashi cabdulaahi waxaana doorashadiisa kadib uu ka hadlay qorshihiisa howlgudasho ee la xidhiira shaqadiisa isagoo u mahad celiyey mudanayaasha baarlamaanka aqalkaasi abaarta soomaaliyana rabbi ka baryey inuu ka saaro dalka iyo dadka soomaaliyeed marka ugu horraysa ilaahay waxaan ka baryayaa xilkaa cusub ee ummadda soomaaliyeed ii diibatay inaan ku bilaabo isagoo ka saaray abaarta dalka sida xooggala ugu baahday ou raxmaddiisa u furo nabad nabadgeliyo iyo barwaaqana dadka soomaaliyeed uu siiyo ayaan ilaahay ka baryaya midda labaad waxaan u mahad celinayaa intay dooratay iyo dadweynaha soomaaliyeed oo dhan oo aan ogahay inay qiimayn sameeyaan mar kastaba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin inta aanay dooranna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin nin walaala oo soomaaliya oo kale ayay doorteen waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddigii qabanqaabada ee muddada dheer hadda howlahan ka howlanaa ee saaka halkan ku soo gebagabaynaya waxaan kaleen waxaan kaleen xildhibaanada u soo jeedinaya i doortay xubnaha kalena inay u doortaan iyagoo fiirinaya iyaga oo fiirinaya dadka ay rabaan inay dalkan u dhiibaan inay noqdaan kuwo karti waddaniyad iyo daacadnimo ay ku dheehan tahay ayaan ka codsanaya intaa kadib waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin saaxiibkayna waan ku salaamayaa waa ku mahadsan yahay waxaan filayaa de guddigay u taallaa oo ku soo dhowaynaya laakiin madaxda halka fadhidana iyo dadweynaha ka soo qayb galay dhammaan waad mahadsantihiin baan leeyahay guddoomiyaha aqalka sare ee odayaasha ee soomaaliya cabdixaash cabdulaahi ayuu kaasi hab dhinaca kaleeta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalkaasi sare waxaa loo doortay shalay abshir maxamed axmed oo ku magac dheer bukhaari isna waxa uu doorashadiisa kadib uu jeediyey hadal kooban waxaan u ahaa dhammaantiin waa idiin mahad celinayaa marka koowaad waxaan si gaara ugu mahad celinayaa mudanayaasha kalsoonidooda isiiyey waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ka sheego ma filaayo in ay igu hungoobi doontaan waxaan ballan qaadayaa waxaan ballan qaadayaa sidii dastuurka qodobkii sagaashan iyo lixaad ee danta dalka iyo diinta aan ku dhaarannay inaan noqon doono qofka ugu horreeya aniga guriga aan ka imid aabbahay wuxuu igu soo tarbiyeeyey weligay weliga ha aqbalin uu dhahay qof inuu ku yidhaha waa kaa wadanisana laakiin qof uu dhigi uu ku dhigi karaa waa kaa xoog badanahay waa kaa xoolo badanahay waa kaa qurux badanahay waa kaa dad badanahay laakiin qof iga wadanisana ma jiro ma aqbalo oo maaragtay waxaan maaragtay aada iyo aad waxaan rabaa inaan inii sheego soomaaliya waxaa u bariyey waa cusub gaar ahaan aqalka sare waxaa u bariyey waa cusub oo oooo soomaalida hanka iyo himilada ay ka qabaan in sha allahu tacaala ay ka heli doonaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyaynayaa oo aan u mahad celinayaa dhammaan intii codkooday siisay waxay siiyeen kalsoonidoodii waaye kalsooni qof maaragtay cayaar koori kartaa ma jirto kalsoonida ay siisaan boqolkiiba boqolan ka mahad celinaya kuwa aan kalsoonidoodii isiinna walaalkay cad dhuxulow dhegdhaar ay siiyaan aniga iyo dhegdhaarna waxaan nahay laba qofood oo aada iyo aada saaxiib u ah dadkuna waa og yihiin aniga isagana maaragtay runtii wakti dheer iyo iyo iyo masaafo dheer aan isla soo goynay saaxiibkay waaye waa u mahad celinayaa runtii dadaalkaas waana wada shaqayn doonaa waayo aragnimadiisa iyo taladiisa iyo tusaaladiisana anaa u baahan
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka odayaasha ee soomaaliya abshir maxamed axmed bukhaari ayuu kaasixa sidoo kale aqalkaa sare waxa uu shalay doortay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalkaasi waxaana loo doortay mawliid xuseen guhaab haddaba taariikhda mas-uuliyiintaasi loo doortay guddoonka aqalka sare ahna guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen waxaa inoo soo koobaya xasanayka mahadsanid geedi cabdi xaashi cabdilaahi guddoomiyaha aqalka sare ku guulaystay doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu waxbarashadiisa sare uu ku soo dhammaystay dugsiga sare madahaaniya allamahaar sanadkii kun sagaal boqol afar iyo lixdankii ilaa iyo kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii isla sidoo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ilaa iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wuxuu ka qalinjebiyey kuliyaddii siyaasadda jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho kun sagaal boqol siddeetankii ilaa iyo kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii macadka maamulka iyo maareynta sidam muqdisho kun sagaal boqol iyo sagaashankii kuliyadda dhaqaalaha jaamacadda ummadda muqdisho shaqadiisa ama xirfadiisa shaqo kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii iyo kun sagaal boqol ilaa iyo toddobaatan iyo afartii waxa uu macallin uu ka noqday ceeljaal kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ilaa iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii qasnajiga guud ee wakaaladda otana ee muqdisho kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ilaa iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii xogeyaha xarumaha waxbarashada kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo siddeetankii kaaliyaha koowaad ee gobolka waqooyi bari ee hargeysa dowladdii siyaad bare kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo siddeetankii guddoomiyaha degmada marka kun sagaal boqol koob iyo siddeetan kun sagaal boqol koob iyo siddeetankii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxauu soo noqday maariyihii guud ee golaha murtida iyo madadaalada ama tiyaatarka kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo sagaashankii xubin golaha shacabka soomaaliyeed kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ilaa iyo kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii agaasimaha maareynta ee hay-adda african action kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ilaa iyo labadii kun agaasimaha maareynta tubta nabadda labadii kun iyo afartii ilaa iyo labadii kun iyo sagaalkii xubin baarlamaan labadii kun iyo shantii ilaa iyo labadii kun iyo toddobadii wasiirka hiddaha iyo dhaqanka labadii kun iyo sideedii ilaa iyo labadii kun iyo sagaalkii wasiirka caafimaadka laba kun iyo laba iyo toban laba kun iyo lix iyo toban xubin baarlamaanka iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga warfaafinta ee golaha shacabka haddii aan eegno dhanka kale taariikhda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare abshir maxamed axmed bukhaari waxa uu dhashay juun kun sagaal boqol iyo toddobaatankii waxa uu ku dhashay xaradheere haddii aan eegno dhanka shaqooyinkiisa ama xirfadihiisa kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ilaa iyo kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii waxa uu la soo shaqeeyey hay-adda care international kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii hay-adda ama kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii b b c monitor laba kun iyo afartii laba kun iyo lixdii hay-adda c r d isku duwaha barnaamijyada laba kun iyo afartii laba kun iyo lixdii waxa uu la soo shaqeeyey hay-adda c r d wuxuuna ka soo noqday isuduwaha barnaamijyada ee hay-addaasi laba kun iyo lixdii laba kun iyo tobankii telefishinka caanka ah ee aljazeera network laba kun iyo tobankii laba kun iyo koob iyo tobankii agaasimaha madaxtooyada soomaaliya oktoobar shan iyo tobankeedii ilaa iyo laba kun iyo lix iyo toban waxa uu abshir maxamed axmed bukhaari uu noqday sanatirkii ugu horreeyey ee la doorto hagaag haddii aan eegno taariikhda guddoomiye ku-xigeenka labaad mawliid xuseen guhaad kun sagaal boqol toddoba iyo tobaatankii waxuu waxbarashadiisa uu ku dhammaystay dugsiga sare ganaane kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo siddeetankii saraakiisha ciidamada kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii ilaa iyo kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii waxa uu ka baxay kuliyadda maamulka iyo sidoo kale xisaabaadka ee muqdisho kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ilaa iyo kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii jaamacadda international logistic filand laba kun iyo kowd labadii kun iyo kowdii labadii kun iyo saddexdii waxa uu sidoo kale labadii kun iyo kowdii labadii kun iyo saddexdii jaamacadda horumarinta waxbarashada iyo sidoo kale nabadda shaqadiisa ama xirfadiisa kun sagaal boqol iyo sideetankii kun sagaal boqol iyo sagaashankii madaxa guud ee saadka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee magaalada kismaayo xarunta jubbada hoose labada kun iyo saddexdii labada kun iyo afar iyo tobankii mulkiilaha shirkadda keba labada kun iyo sagaalkii labada kun iyo laba iyo tobankii guddoomiyaha shirkadda dhismaha ee shirta labadii kun iyo afar iyo tobankii labadii kun iyo lix iyo tobankii xubin ka tirsan milkiilayaasha shirkadda korontada wamo energy wariye xasan haykal ayuu kaasi hayo inoo soo koobaya taariikhda mas-uuliyiinta shalayta loo doortay guddoonka aqalka sare ee odayaasha ee soomaaliya